hay-adda tayadhawrka dowlad goboleedka jubbaland ayaa raashin ku xumaaday dekedda kismaayo oo ku gubtay duleedka magaalada kismaayo kaasoo ka koobnaa bur iyo baasto raashinkan oo waqti ay qaadatay in baaritaan lagu sameeyo ayaa gaaraya ilaa afar kun oo kiish oo bur ah iyo sidoo kaleeto toban kaartoon oo kun oo baasto ah isku-duwaha hay-adda tayadhawrka qaranka ee jubbaland cumar cabdi ibraahim oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka raashinka loo gubay waxaan ku gubaynaa bannaanka duleedka magaalada kismaayo raashin xumaaday oo isugu jira bur iyo baasto afar kun oo kiish oo bur ah iyo qiyaastii toban kun oo kaartoon oo baasta ah raashinkaas oo ka yimid dekadda caalamiga ee kismaayo raashinkaasi waa raashin xumaaday oo hallaabay oo aan u suubanin in ay bini aadanku cunaan iyo xayawaanka toona raashinkaasina wuxuu ku xumaaday kunteynaradii lagu keenay runtii oo ganacsato badanna ay dhib ka soo gaadhay hantidoodii raashinkaasi markii uu dekedda soo gaadhay ayaanu annagu qabannay oo aan u sheegnay raashinkan inuu yahay raashin xumaaday kadib annagii ganacsatadii iyo shirkaddii waday maxaan ku dhahayey shixnadda ama konteynariska ku keentay waxaa laisku afgartay in raashinkaasi la gubo sidaasaana maanta ku gubaynaa raashinkaas cadadkiisu intaa dhan yahay waana raashin runtii aad u badan oo aan islahayn haddii uu si khalada magaalada ku geli lahaa dhib badan buu u geysan lahaa marka ganacsatada si gooni ah waxaan fariin ugu diri lahaa raashimada markaay soo raranayaan inay iska jeegareeyaan konteynarada inay konteynariska sbace ay siiyaan ama aan la buuxinin oo loo siiyo meel ay alaabta ku neefsato ee hawo ka hesho raashinkan waxaa la ii sheegay ama aanu ku aragnayba konteynarada barhkood in baco lagu soo xidhay konteynarka gudihiisa bacahaasuna ay dhidid iyo huur keeneen waa riboodadaan helayno maarata qayb ka mid a marka ganacsatadu iyagoo u danaynaya badeecadooda iyo hantidooda waxaan kula talin lahayn inay aada uga fakaraan marka ay soo raranayaan alaabta midda kale annagu ka shirkad ahaan iyo ka hay-ad ahaanba waxaanu u taagannahay ka shaqaynta iyo badbaadada ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland inaannu ka qabanno oon ka dhowro wixii khaldan hadduu cunto yahay iyo hadduu cabitaan yahay hadduu shidaal yahay iyo hadduu waxyaabaha daruuriga yahay oo dhan horeyna sidan oo kale ayaannu marar badan u samaynay raashimo aannu ku gubnay taasina waa tu aannu u taagannahay oo shaqadannada ah waa mahadsantihin